bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qaar ka lamid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya degaan doorashadu ay tahay koonfur galbeed oo ka biyo diiday muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis laftagareen maamulka isbitaalka degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose oo sheegay in la soo gaarsiiyey daawooyin looga hortago cudurka kalooraaha dhowaanaha ka dilaacay degmadaasi wasiirkii hore amniga ah ee dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid janan iyo senatar fartaag ayaa loo diiday saacadihii ugu dambeeyey inay galaan degmada doolow ayaa soo gaaray degmadaasi kadib markii la dhameeyey heshiisa ku saabsan tegitaankooda magaaladaasi saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa biyodhaamin u sameeyey qaar ka mida dadka kasoo barakacay goobihii dagaaladu ay ka dhaceen oo ku yaala labadaasi gobol gusmaha madaxweynahana madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu kulamadii ugu dambeeyay xalay la qaatay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda degaanada koonfur galbeed ee soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay inaanay marnabo adeegsan doonin hubka nukliyerka haddii looga adkaado xitaa dagaalka ka socda dalkaasi yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen oo qodobadani warkaa ugu waaweynaa dhegeystaal kusoo dhawaada warkaa oo dhammaystiran qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya degaan doorashadoodu ay tahay koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka biyadiiday in muddo gororsi loo sameeyo madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan laftigareen cali aadan ayaa warka faahfaahinaya
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee laga soo doorto deegaanka ama deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee maamulkan iyagoo ka digay muddo gordhin loo sameeyo madaxweynaha maamulkaasi ee laftigareen warar wadajir ah oo ay soo saareen xildhibaanada ayaa ku sheegeen sida ay muhiim ugu tahay in markaasi aan muddo kordhin la sameynin oo ay markaasi uu doorasho u galo maamulka koonfur galbeed xildhibaanada ayaa ugu baaqay laftagareen inay qaato doorasho markaasi ka dhacda ama uu qabto aanraadeed doorasho ku dhacda waqtigii xilligii loogu talagalay ayagoo markaasi xildhibaanadan ay gaarayeen saddex iyo toban xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxay markaasi usoo jeediyeen laftagareen inuu markaasi doorasho waqtigeedu ku dhacdo qabto
fiidnimadii xalay ay u suuragashay wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid janan iyo sidoo kale senator fartaag oo xalay lagu guuleystay in loo ogolaado inay galaan degmada doolo ee gobolka gado muddo saacadaha laga hortaagna inay galaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ku sugan qeybo ka mid a deegaanadaasi saraakiil iyo waxgarad iyo siyaasiyiina gobolka gedo ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay in iyagu ay ku qanciyaan maamulka gobolka gedo isagu diiday in saraakiishan oo horkacaya wasiirkii hore amniga gudaha jubbaland cabdirashiid janan iyo sidoo kale senator ismaaciil fartaaga oo loo ogolaado inay soo galaan gobolkaasi gedo gaar ahaan degmada doolow iyagoo soo maray degmada madheera waxaana la sheegay in maamulku ay habeenkii fiidkii xalay ay ku guuleysteen in xisad ka taagneyd degmadaasi doolow ka hor inta koristaag lagu sameeyey mas-uuliyiin doonaysay in iyagu ay soo galaan degmada doolow maamulka gobolka gado ayaa horistaag ku sameeyey mas-uuliyiintan oo ka yimid dhinaca madheera kuwaasoo doonaya inay soo galaan degmada doolow gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado ninka lagu magacaabo diini ayaa la sheegay inuu ugu dambeyntii ku guulaysteen mas-uuliyiintan mas-uuliyiin kale gobolkaasi ku qanciyeen doolow inuu tago wasiirja sawirro lagu bahayay khibraha bulshada ayaa waxaa kasoo muuqday abaandulaha guutada tobanaad cismaan ninile ee safarka ku heliyay janani fartaaga waxaa jira siyaasiyiin iyo saraakiil kasoo horeejeysay si suurtaaga lagu sameeyey wafdigan waxaana xiisad ku abuurtay degmooyinka gobolka gado gaar ahaan doolow oo xalay ka taagnayd xiisada kadib markii la xaliyay xiisadaasi siyaasiyiintan oo weli macadeen qorshuhu safarkooda balse waxa uu kusoo aadanaa iyadoo dhowaan la dilay taliyihii nisaa ee gobolka gado bakaal kooke iyo sidoo kalena ma gobolka uu ka taagan tahay jahwareer maamul oo xoog leh taasoo keentay in mas-uuliyiintan ay tagaan gobolkaasi shalay ahayd kadib markii agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed maha salaad uu u magacaabay agaasimo cusub hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka gobolka gedo kadib markii la dilay agaasimihii hay-addaasi gobolka gedo islamarkaana ku dhintay qarax lala egtay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku kala sugan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa biidhaamina waxay u bilaabeen qeybo ka mid ah dadkii iyagoo kasoo barakacay dagaaladii ka dhacay qeybo ka mid a gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha dhexe asalaki ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee dhowaan la wareegay deegaano ka mid a goboladii hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa waxa ay biyodhaamin ay ka bilaabeen ciidamada dowladda deegaanada hoostaga degmada aadan yabaal iyo maxaas ee ka kala tirsan shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan goobahan biyodhaaminta laga sameeyey ayaa waxaa ka mid ah cabdulle cali ceel dhororoq ceel cusubow butaale iyo deegaano kale halkaasi oo dadka loogu sameeyo biyodhaamin qaar ka mid a odayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay soo dhoweynayaan howshan biyo dhaaminta oo in badan ay u oomanaayeen in ay helaan biyo iyo baad waxayna ugu baaqeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya in door wanaagsan laga qaato sidii dadkaasi loo caawin lahaa dad ka soo barakacay degmada ceelbuur iyo deegaano kale sida degmada moqokori ayaa iyagu si wada jir ah waxa ay uga mid yihiin dadka u baahan in la gargaaro odayaasha dhaqanka deegaanada qaar ee biyodhaamintu ay ka sameeyeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa ay la hadleen warfidiyeenka waxayna faahfaahin ay ka bixiyeen aragtidooda ku aadan dadaalada ay dowladda soomaaliya haatan ay ku caawinayso bulshada ku dhaqan deegaano ka mid ah goobihii ay kala wareegtay al-shabaab dowladda kor allah u dhigo dowladda ilaaha mahad iskale dowladda mahaddaa uga mahad celinaynaa maadaama cadowgiina la ka dulqaaday cadowgaasuu culaysyo badan uu nagu haayey beledou noo diiday baahiyou nagu horay baadkaynii iyo naf iyo maal waxaan haysanana waa lagu nabadgeli diiday ayaantaan nabadgelyaan ku seexannay intii cadowgu ku dambeeyey oo dhan waa laga soo qaxay intii dagaalku ka socday waa lagu soo qaxay dadkii isu soo qaxay aadna kor jooga waxaan rabnaa marka ilaahay aa mahaddale waan codsanaynaa oon ka cabanaynaa maantay dowladdu waxbay noo qabatay maadaama cadowgiina la kor qaaday dadkaas marka soo qaxay dadna deegaanka ahay maanta waxaan codsanaynaa meeshuu meel min lagu soo qaxay ceel ma laho biyo ma leh baad ma leh beled ma leh waa meel giigo'ana maantay waxaa la soo booqday walaalahaynii cadowga naga xureeyey ayagoo weli cadowgiisii daba taagan ayay dib noogu soo laabteen baahida inay wax ka arkeen berga ugu horraysa baahidiina jirtay ay wax naga tustaabteen oonkay naga reebeen jasaa'ukumullaahu khayran mahaddaas ilaaha iskale cadowgaas diinta iyo dadka iyo dalkaba dhibaataynayay haddana ay waaga daba taagan yihiin walaalihii meeshaas geeya mahaddaas xasan laki raadiya iyo telefishinka dalsan muqdisho
kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa weli kulamo waxa uu ka wadaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo dhowaantan uu tegay odayaashii waxgaradka ayuu shalay tala kulmayey maantana waxaa lagu wadaa inuu la kulmay saraakiisha iyo weliba taliyayaasha ciidamada qaybahooda kala duwan isagoo kala hadli doona xaaladihii ugu dambeeyey dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka waxaana sidoo kale kulamadaasi uu kala hadli doona sidii maamulka koonfur galbeed ay ugu diyaargaroobi lahayn in dagaal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab taasoo sababta uu gusmaha madaxweynahana gudoomiyaha baarlamaanka uu tegay degaano kala duwan oo ku yaala koonfur galbeed isagoo ugu horreyntii soo maray degmada xudur ee gobolka bakool gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sidoo kale xalay kulamo la qaatay qaar ka mid a odayaashii waxgaradka siyaasiyiinta magaalada baydhabo isagoona kala hadlay xaaladaha dhinaca dagaalkii weliba abaaraha ka jira qeybo ka mid a deegaanada koonfur galbeed isagoona ku buuriyay in wax laga qabto xaaladaas islamarkaana dowladdu diyaar u tahay inay garab ku siiso dadka deegaanka si ay isaga xoreyn lahayn oo sida hadal kuriya dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale gurmadka deg dega ee loo fidinayo dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaareen dagaaladii ka dhacay gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya dowladda dalkaasi ruushka ayaa sheegtay inaanay marnabo adeegsan doonin hubka nukliyarka haddii laga guuleysto dagaalka ka socda gudaha dalkaasi ukrain war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda gaashaaniga dalka mareykanka dalkaasi ruushka ayaa lagu sheegay in dowladda dalkaasi ruushku aanay marnabo adeegsan doonin hubka nukliyeerka kadib markii kulan dhinaca qadka telefoonka ay ku wada yeesheen dhigiisa dalkaasi mareykanka biden oo cabsi xoogan ka qaba ruushka inuu isticmaali doono hubka nukliyeerka dowladda dalkaasi ruushka ayaa waxay duqeymo aada u xoogan ay ku wadaa gudaha dalkaasi dalkaasi ruushka dalkaasi gureyn gaar ahaan magaalada caasimada kiyef in ka badan boqol iyo labaatan gantaal ayaa lagu garaacay caasimada dalkaasi deegaano ku yaala dalka ukrain inkastoo diyaaradahan duuliyaha layn dalkaasi ukrain iyaguna ay duqeeyeen buundo ku taala gudaha dalka ruushka ruushka ayaa weli sii wada duqeymaha aan loo aaba yeelin ee ka dhanka ah dowlada dalkaasi ruush dowlada dalkaasi ukrain inkastoo gebi ahaanba wadankaasi ukrain uu yahay mid xaaladiis aada u liidata magaalooyin ku yaalay dalkaasna gebi ahaanba ay baaba-een haddana weli waxaa go-aan korontadii biyaha dadku inta badan iyagu si joogta ay u isticmaali jireen warkii subaxnimoha idaacadda dalsanna waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel